xaaladda magaalada kismaayo ayaa maanta degan sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka jaamac axmed maxamed oday oo hogaaminayaa wafdi dhexdhexaadin ah oo dowladda soomaaliya ay u dirta kismaayo oo maalmahanba ku sugnaa halkaasi wasiir ku-xigeenka oo waraysi gaar siiyey idaacaddan v o a ayaa wuxuu u sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in hawsha dhexdhexaadintu ay hirgasho xuseen barre aadan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey wasiir ku-xigeenka sida maanta ay tahay xaaladda magaalada kismaayo wallahi magaalada kismaayo waa aada iyo aad bay dee ufiican tahay magaalo soomaaliyeed weeye oo intaan ognahay dee waa degan tahay hawshii nabadaynta ee aada u tegteen xukuumad ahaan halkee bay idiin maraysaa adeerow aada iyo aad bay ufiican tahay annagu kolley inaanu maaragtay dadka un hadday dawladda ka cabanayaanna waxay kaga cabanayaan dawladda fariimahaas runtii aanu si fiican u ururino si wax looga qabto hadday iyagu kala cabanayaanna inaanu maaragtay wixii aan kala qaban karno kala qabano oo wada hadal siino oo dabcan aanu nabadayn iyo dib heshiisiin iyo wixii walaalnimo ah ee u adeegaya qarannimada inaanu kaga shaqaynin baanu meesha unimi waana wadnaa meel fiicanna waa noo maraysa dad badanna waa la kulan halkeed iminka ku sugantihiin oo xaaladiina nabadgelyadu waa sidee wala anagu magaalada kismaayaan dhex degannahay xaaladeeda amniguna dee waa fiican tahay dad soomaaliyeed baanu la degannahay ciidamaduna kolley ciidamaana ilaalinaya iyaga oo maaragtay dee madax dawladda dhexe ka timi uun maaragtay nagu ixtiraamaya oo aada iyo aada runtii dee noo ilaalinaya oo ciidamo soomaaliyeed iyo ciidamada misoomba isugu jira aad baanu ugu fiicanna ilaahay mahadii dadka intaanu kala kulanayna dad aada fiican weeye marka yaad la kulanteen haddii bal aada xoogaha faahfaahin naga siisid waxaan la kulannay qaybo badan oo bulshada un kamid a odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka qaybo kamid a haweenka iyo dhalinyarada iyo qaybo badan un baanu la kulanay oo dee qaybaha bulshada ka tirsan hawsha markaa dhexdhexaadinta ma waxaad u wadaan qaab dhaqameed oo odayaal baad la kulmaysaan mise waxaad doonaysaan inaad u wajahdaan qaab siyaasadeed sideedaba dawladdu dee siyaasadday ka mas-uul tahay oo dhaqanka iyo siyaasadda labadaba iyadaa ka mas-uula marka nooc kastoo ay tahay ba anagu wixii uun maaragtay qarannimada u adeegaya waa waxa aanu ka shaqaynayno guddigaygu sideedaba waa guddiga dib heshiisiinta iyo ma garanaysaa dhaqangelinta wanaaga weeyaan marka waxaanu ku shaqaynaynaaba hadday dhinac siyaasadeed tahayna waa dib u heshiisiin siyaasadeed hadday dhinac dhaqan tahayna waa dib u heshiisiin dhaqan weeye iyo sida soomaalidu ay dee uwada hadashay u heshiiso oo wixii khilaafaad ay u xaliso intee xubnood buu ka kooban yahay markaa guddiga aada iminka adigu madaxda u tahay guddigu wuxuu ka kooban yahay shan iyo toban xubnood ayuu ka kooban yahay aniga iyo saddex iyo toban xildhibaan iyo nin xiriiriyaabuu ka kooban yahay warbaahinta soomaalidu maanta waxay baahinaysay in wasiirka arrimaha guduhu idin faray inaad kasoo noqotaan magaalada kismaayo o ad hawshii joojisaan arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa walaal waxa la yaalayo wax ka jira arrintaan ma jiraan annagu dee kismaayo kolleyba safar baanu ku nimi intuu doono waa ha gaadho marka waana joognaa iminka cidna aan arkay kasoo noqdana wasiirka iyo cid kale toona ma jirto dadka reer kismaayoodna hadday maamulada jira tahay iyo hadday dadka shacabka tahay cidna dhibaato kale baanu kulmin anagu raje inteeleg baad ka qabtaan in hawshii laydiin soo igmaday ay guul ku dhammaato magaaladuna xasilooni darada ay uga baxdo rajo aada iyo aada wanaagsan baanu ka qabnaa anagu marka anaguna dawlad dhexe ahaan hadda anagaaba diyaar u ah wax alla wixii khilaafa in wadahadal iyo waxaas lagu dhameeyo shacabkana kolley dee waa dawladoodii baan nahay marka si fiican baanu ka qabnaa inay dee wuxuu wanaag ku dhamaadaan waxaad muujisay inaad rajo wanaagsan qabtaan maxaad u cuskanaysaa arrintaas waxaan u cuskanayaa soomaalidu sideedaba hadday wada hadasho way heshiisaan anagu wanaag baan ka shaqaynaynaa wax gaara cid gaar oo aan wax la wadanaa ma jirto dadkuna wasiirkooda ay katalintooda iyagaa xaqu leh inay si wanaagsan oo dastuuriya uga tashadaan un baana loo baahan yahay wanaagga iyo waxa ay rabaan dadku baanaanu kala shaqaynaynaa dhex baanaanu u nahay cid kasta oo madaxa iyo cid kasta oo shacaba iyo cid kasta oo odayaala iyo qeyb kastoo bulshada ka midana annagu waxaanu waa qaabilaynaa wanaag baanaanu kula shaqaynaynaa iyo wadahadal hadday annaga waxaan ka tirsanayaana waxaan leenahay soo dhawaada nagala hadla hadday iyagu wax kala tirsanayaanna waxaan leenahay aan idinkala shaqayno oo aan idinka qancino wax walba in wanaag lagu dhameeyo wadahadal baan anagu diyaar kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya jaamac axmed maxamed oday oo ku sugan magaalada kismaayo khadka telefoonkana ugu waramayey xuseen baraadan oo jooga washington